gudoomiyaha degmada mahadayo ee maamulka hirshabelle saalax weesh oo ay weheliyaan qaar ka mid ah odayaasha degmadaasi ayaa codsaday in dib udayactir lagu sameeyo biyo mareegka boodaye oo sanadkasta fatahaad ka sameeya xaafadaha degmadaasi biyo mareegka boodaye oo mara bartamaha degmada mahaday islamarkaana bulshada halkaasi ay u isticmaalaan waraabka beeraha ayaa xilligan waxaa soo gaaray burbur xoogan oo sababay inuu dhulka la simo saalax weesh gudoomiyaha degmada mahaday iyo qaar ka mid a odayaasha degmada ayaa si wadajira maamulka hirshabelle iyo dowladda dhexe ugu codsaday in dib udayactir lagu sameeyo biyo mareegka boodaaye waxaan rabnaa inaan ka hadalno codsi kanaalkii ee degmada mahadaay wax noo qoda ilaa iyo hadda ma jiraan gacantaa inaan beereley haddaan nahay gacantaa inaan iskaga qodannaa wuxuu waraabiyaa toddoba kun oo hegtar ilaa iyo haddana wax oo natiijoa oo aan ka hayno ma jiraan ayna keligii noola qodo waa cadhadiisii waa buuxisay waa maxaydhan waa karaaroobday oo waa buuxsamay ina noola qodaan u baahannahay waxaan kaleaan u baahannahay in la sii dheereeyo oo beerihii kale oo isgaari waayey uu ka sokeeyey in la gaarsiiyo oo la dheereeyo kanaalka la yidhaha keliboodaaye kanaalkaasoo mataqaanaa ah siddeed kilomitir ahaa jiray kaasoo hadda mataqaanaa dhulka ka mida sida aad arkaysiinba jawaantaasaa la saaray sababta loo saarana waxay tahay hadduu kanaalku qodan yahay jawaantaa lama saari lahay ee si toosaha looga waraabi lahay inay meesha ay naqato waddo caadiya oo la moodo waddo gaaridu ay marto oo kanaalba aan loo malaynin waxaan rabnaa kanaalkan waxaa isticmaalo oo mataqaanaa ku waraabi jiray oo dalag kala duwan ku tacbi jiray beeraley toddoba kunoo egtar ah waxaan mataqaanaa awalan ka codsaynaa maadaama xildhibaanadayna ay nala jiraan qayb ka mida maanta inay arkaan baahidayna lana xisaabtamaan ayagaa isteedka nagu matelee cidda mataqaanaa ku shaqalaheeday si kastaba codsiga bulshada degmada mahaday ayaa ku soo aadaya iyadoo degmadaasi sannadihii dambe ay saameyn xoogan u geysanaysay fatahadda webiga shabeelle